show drops June 9th. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa sabtii bisha juunna waa toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaanu idiinku haynaa barnaamijkii dhallinyarada ee aad xilligan oo kale maqli jirteen
ururkan waxaan u dhisnay baahiyo jira owgood baahiyadaas oo ah gabdhihii inaysan waxbarasho ku filan aysan helin gabdhihii inays wacyigelin aysan helin gabdhihii hidiyo dhaqankii yacni inay lumiyeen gabdhihii inaysan doorashooyinka aysan isku soo taagin aysan ku sharaxin oo yacni ay gabar kasta doorashada ay ka harto cod la-aan sababo ay jirta
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo heesihii oo sidoo kale aan barnaamijka ka maqnayn intaasi oo dhanse ka hor warkii dunida aan idiin kormaro wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in boolisku ay sheegeen in weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay shalayto ku qaadeen makhaayadda bild ee xeebta liida ku taalla inay ku dhinteen inta la xaqiijiyey sagaal qof lix ka midahina ay ahaayeen dad rayid ah iyo saddex qof oo ka mida ciidamada ammaanka booliisku waxay intaasi ku dareen in toban qof oo kale ay weerarkaasi ku dhaawacmeen weerarkaasi oo la sheegay in xalayto ay soo afjareen ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya bayaan ka soo baxay booliska ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in afar iyo siddeetan qof ay ku jireen caruur haween iyo dad waaweyn laga soo badbaadiyey iyaga oo ku sugan amaba ku caweynaya goobta qaraxaasi uu ka dhacay ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay soo afjareen goobtii weerarkaasi ka dhacay kadib markii ay ku guulaysteen inay ka saaraan kooxihii halkaasi weerarka ku soo qaaday ciidamada ammaanka ee dalka turkiguna waxa ay magaalada istaanbul ee dalkaasi amaba xarunta ganacsiga ee dalkaasi ay ku qabteen lacag ka badan hal bilyan oo dollar oo la sheegay in lacagtaasi ay ahayd mid faalsaa waxaana sidoo kale la xidhay lix qof oo ku lug lahaa howlgalkaasi kuwaasi oo mid ka mid a uu u dhashay dalka gaana saddex qof oo kalena ay ahaayeen saddex ka soo jeeda amaba haysta dhalashada waddanka sweden sida ay sheegeen xafiiska guddoomiyaha gobolka ciidamada koofiyad casta amaba sida gaarkaa u tababaran ee ammaanka ee dalkaasi turkiga ayaa sheegay in ay ku raajoogaan dad kale oo la tuhunsan yahay inay silsiladaasi ku xidhnaayeen islamarkaasina waxa ay sheegeen in ay ka soo qabteen bakhaar lagu kaydinayey lacagtaasi iyada oo loo isticmaalayay sifooyin khaldan intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida haatan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaad walbe maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug shukri cabdulaahi xaashi iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka gabdhaha galmudug sawda cawil diiriye dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waan dhownahay cabdiwaaxid macalin saaq aan ku hormaro shukri cabdulaahi xaashi guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug ee bal marka ugu horeysa muhiimadda dhismaha ururkan gabdhaha loo dhisay bismillahi raxmaan wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aad baa umahadsantiin v o a cabdiwaaxid macalin isaaq waan idinkaga mahad celinayaa martiqaadkiina ururkan waxaan u dhisnay baahiyo jira awgood baahiyadaas oo ah gabdhihii inaysan waxbarasho ku filan aysan helin gabdhihii inaysan wacyigelin aysan helin gabdhihii hidiyo dhaqankii yacni inay ay dhumiyeen gabdhihii inaysan doorashooyinka aysan isku soo taagin aysan isku sharraxin oo yacni ay gabar kasta doorashada ay ka harto cod la-aan sababo ay jirta marka saas daraaddeed ayaan ururkan u dhisnay insha allah biidni illah waxaanan rajaynaynaa inuu labada gobol uu ka hirgalo hadduu ilahay awoodi lahaa ogolaado
aad baa mahadsantaa shukri sawdo ee dhismaha ururka gabdhaha waa markii ugu horreysay ee markaad aragteen baahida jirta ayaad u dhisteen maxay ahayd baahiyihii idiin muuqda xilliga
aad baad u mahadsan tahay cabdiwaaxid baahiyihii noo muuqday markaas waxay ahayd in gabdhihii aysa helin doorkoodii ay helinin inay waxbarashadii oo kaleeta aysa helinin inay siyaasadii ay helinin runaantii gabdhihii ayagoo guriga ku jiraan macnaha dad xigmadale ay guriga ku jiraan haddana aan banaanka isusoo bixinin ee gabdhihii ay bulshada aysa ka dhex muuqan dhibaatadaas awgeed ayaan u dhisnay cabdiwaaxid ururkan
shukri ma is leedihiin waa tallaabo muhiim ahayd hirgelinta ururkan aad iyo aad tilaabo muhiima oo mugla weeyaan oo miisaan leh in badan ayaanan ka fikarna ururkan horta ururkani wuxuu dhismay labada kun iyo lix iyo tobankii buu dhismay bishii koobaad ururkan intaasna caqabado jira awgood ayuu usoo haakaday oo yacni habiinba meel kusoo dhexaayay maantana xilligii loo baahnaa ay mudnayd buu soo istaagay maxaa yeelay gobolka waxaa ku jirta cadiye aad u fara badan waxaa ka jira waxbarasho la-aantii oo gabdhihii sifican waxbarashada is ugu dareerin waxaa ka jira gabdhihii doorashada inays isku soo xilqaamin is isku soo taagin mabaqahayaan wax kale miyaa haysta ma garan karno saas calaa aligeed gabdhihi inaan u turjurno yacni inay siyaasadda soo buuxin karaan roodkooda inay imaan karaan oo yacni gabdhihii berina bedeli lahaa inay imaadaan ayaan annaga u taagan gabdhihiina aan soo saarno waxbarasho ha ahaato hidiyo dhaqankii ha ahaato wacyigelintii ha ahaato horumark horumarintii gabdhaha dhan aan ka shaqaynayna nabadiina waa inooga helisaa meel kasta oo ay nabadi ka jirto yacni nabad oo la rabo in lagu xaliyana diyaar baa unaha inaan qaybteena kasoo qaadano aan xal ka soo gaarno hadduu ilahay awoodo laha ogolaado waxaad soo hadal qaada shukri inaad qayb ka qaadanaysaan sidii looga hortegi lahaa tacadiyada gobolka waad ogtahay xaaladiisa waxaa ka dhacay dhibaatooyin dhinaca kufsiga arrimaha maxaad ka qabanaysaan horta waxaan tagnaa adbsyada waan tagnaa xaafadahana sidoo kaleeto tacdiyada waxaan ka qabanayna waxaa weeyaan hooyada iyo ilmaheeda inay iska warqabaan markasta ay xiriir yeeshaan hooyada iyo gabadheeda markay iska warqabaan ay xiriir yeeshaan markasta waxay hooyada la soconaysaa gabadheeda iyo meesha ay martay markay hooyadu gabadheeda la sheekaysto waxay helaysaa xog badan oo yacni ku saabsan gabadheedii haddii gabadheedini soo ceersada iyo hadduu mid kasoo daba ordo hooyo saanaa maanta igu dhacday kanaan la yeelay hooyadii markaas waxay haysataa meelay raadraac ay u raacdo hooyada iyo aabbo kasto iyo faamil kastoo guri degan waxaan diyaar u nahay inaan wacyigelino volunteersna ugu shaqayno dadka annaka lacag iyo adduun meeshaan umaana imaan laakiin gobolka inuu jahliga ka baxo horena loo socdo tacadiyadana gabdhaha laga daaya maalin kasta gabdhaha la kufsadaa caaisho keliya ma ahan caaisho keliya intii caasho markay dhibaatada ku dhacday wixii ka dambeeyeen maalin kasta sagaal jiro sideed jiro toban jiro lix jiraa la kufsanayay marka waxaan rabnaa waxaas inaan ka hortagno ka hortag inaan u sameyno maalin kasta wacyigelinta aan wadno iyadoo aana ka daalin insha allah hadduu ilah yirahdo suudo ururka waxaad sheegteen inaad u dhisateen in gabdhuhu siya doorka siyaasadeed ay ka qayb galaan ma waxaa jira maqnaan gabdhuhu ay ka maqan yihiin ka qaybgalkii dhinacii siyaasadda hadday noqon lahayd maamuladii hoose iyo kuwii sare galmudugba way jiraan gabdhuhu kumaba jiraanba siyaasadii isma soo sharaxaan dadka bulshadu ma ay dhahdo doorkii gabdhuhu ay lahaayeen aawo maadaama ay siyaasadii wax kastaba dhexaadkii ay tahay gabar qof kasto ninkaan siyaasadda isku soo sharaxayan gabar baa dhashay nin gabdhihii muhiimkiiba ay gabadhi tahay xasiloonidii wax walba gabadha ka qayb qaadan lahayd baa haddana gabdhihii ay ku dhex jirinin ma laga dhexelaayo gabdhihii wax caqabad jirta ma aqaan bulshadii ma soo saarayaan gabdhihii meeyey ma dhahayaan annagana sidaas awgeed maadaama aan gabarnaana dee dareenkeedana aan qabno dhibaatada gabadha haysta annagana bisi ka malayo noo imaan karto baan raantii iska xilqaanay in gabdhihii aan siyaasadda soob saarno waan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa dambe in gabdho badan siyaasadda ay soo dhex jiri doonaan ee xilal kala duwanna galmudug qaban doonaan annagana waan rajayna ana heer fiican ka gaari doono aana bedeli doono maanta jahliga lagu jiro iyo burburka siyaasadeed aan wax ka bedeli doono maxaa gabdhaha u qabanaysaan si doorka siyaasadeed ay uga qayb galaan waxaan u qabanaynaa waxaan tababaraan siinaynaa inay gabdhihi xaq leeyihiin inay mamaadilo tahay in dhulkan ay cidno ka leheen siyaasadii marka doorkoodii ay cayaarto ay soo baxdo wiilka isharaxaya ayada ay isku mid u yihiin waxyaalo badan baan gabdhihii ku samaynay guryihii baan ka soo saarnay wixii waxbarashada la-aan haysta waxbarashadan geynay kuwii siyaasadda u baahnaana haddeertaan gacnahan ku haynaa waxbarasho waxaana siinaa seminaaraa siinaa si macnaha tababaro si siyaasadda uga soo qayb galaan
shubi ururka gabdhaha galmudug waxaad ka hadda ka howlgashaan oo keliya magaalada gaalkaaciyo mise waxaa jira magaalooyin kale oo galmudug aad ka howlgashaan bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid v o a aad baad mahadsantihiin horta hadda gaalkacyaan joognaa insha allah waxaan jecelnaa horta waxaan tagnay ilaa wisil ilaa iyo hobyo ilaa iyo gawaan waan tagnay gobolada bariga o dhan inaan soo marnaan jecelnahay kalbacdiina galguduud aan u gudubno waa gobolkeena cidina nagama laha labada gobol baa naka iskale gabdha gabdhaha galmudug xor bay u yihiin waxaan rabnaa inaan insha allah asbuucyada soo socda inaan galguduudna aan tagno hadduu ilaah awooda lahaa ogolaado gobolada degmooyinka gobolkan mudugna waa aan tagnay
barakacyaasha iyo meelaha waxaa sheegteen inaad wacyigelin ka samayseen oo aad gabdhihii dhiirigelinaysaan arrimaha markaad qabanaysaan yaa idinka gacan siiya wallaahi cidna nagama gacan siin annakaa biibiyahana hore iskaga qaadana annaka aad annakaa tagna waxaan rabnaa gabadha a d b sku ku nool waa gabar muwaadinada oo gobolka u dhalatay labada labada gobol yacni galmudug u dhalatay gabar qof kastoo meeshan joogan oo qof reer galmudug ah waxaan rabnaa gabdhihii inay waxbarashadii ay soo galaan hooyada inay e v c-gada dirsan karto inay soomaaliga ay qoran karto waxaan rabnaa in hooyadii ay soo dhex gasho bulshadii ma ahan keliya inaan dhahan hooyadii ay ku jirto a d bska ama barakacyaasha ha ahaato barakacyaasha a d bsku wax soo degay ma ahan waa wax laga bixi karo weeyaan marka waxaan rabnaa gabdhihii bulshada inaan soo dhexgelino qofkay rabaan ha ahaadan ilaa warbiga kuwa baydhaba ka yimid oo meesha barakacyaasha ku ah waa gabdho reer galmuduga xaq bayna waxay u leeyihiin inay soo dhexgalaan bulshada la shaqaystaan siyaasadda soo galaan door kasta ay gabar leedahan ay ka qayb qaataan baan diyaar unahay gabdhahan inaan kala soocin ayaa annaka ku talinaynaa mar kastana aan hore u marnayn annan gabdhahan kala soocin hadday bay ka timaada hadday bokool ka timaada hadday koonfurta soomaaliya shah ka timaada hadday waqooyi ka timaada gabdhaha mudug jooga iyo gal mudug jooga waa isku kaaya mid waxaan rabnaa horena inaan usoo bixin hadduu ilaah awooda lahaa ogolaado
sawada waxaad sheegtay inaad inaad waxbaraysaan gabdhihii ma waxaa jira gabdho aad ku taakulaysaan waxbarasho si ay wax u bartaan
aad baad umahadsanta cabdiwaaxid way jiraan gabdhahan ku taakulayno ee waxbarashada inaan waxbarno anagu iyo sectros ugu shaqeyna dhulka aan macnaha waxa caadi aan daqli aan ku qaan ay jirinin ba haddana aan waxaan barnay barnay hadda labaatan gabdhood oo waxna qorinin waxna aqrin baan iskool geynay toban tu sarahan geynay intaasna waxaan u tahay oo maaragtay ciddu waxbarashada aan awoodin sida agoomihii maadaama gaalkacyo ay burburka u badneed dadkii agoomihii oo kale dad aan waxba haysan dadka kaamka degan oo kale dad aan waxba haysan bay dadkaas ahaayeen intaasna waxaa u taagan anagu dhabar adeegeena sida gabadha walaasheena anagoo kale taa dariskeenna ku nool jeerkeenna reergamdugtaa inay horma gaadho unbaan u samayna haddana waan sii rajeynaa inaan goobo waaweyn waxbarasho ay gabdhuhu u qaas yihiin inaan furi doono insha allah waan rajeynaynaa waxyaalaha aan hadda hore u soconay kamid ahaa shubri odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka kaalintan hadda aad rabtaan inaad dumarkii door muuqda kaga qaataan siyaasadda ma kala hadasheen ma iska aragteen wallaahi haa dadka oo reer galmudug culimadiinka iyo oqaashii dadka oo madaxda ee ganacsatada waan is aragnay aad bay noo soo dhoweeyeen aad bay noo bogaadiyeen sidoo kaleeto dadka oo magaaladan doorka muhiimka ay xilalka muhiimka ka haya waan la kulanay waana aragnay waxaan rabnaa annaga qof kasta oo yacni caqli u saaxiiba oo garaad u saaxiiba inaan yacni aan la saaxiibno aan soo dhaweyno aan wax la qabano waxa ay yacni goboladan laga qabanayaan waa wax annaga gurigeena laga qabanayo waaye marka intaba waa aragna waynana bogaadeen waynana soo dhaweeyeen wayna ku faraxsan yihin soo bixitaankeena inaan dalka iyo dadka aan u shaqeyno si volunteers ah
kasokow inaad gabdhihii wax baraysaan odayaashii dhaqankiina aad la kulanteen iyo culimaa udiinkii markii aada ishwaraysateen ma idiin sheegeen in kaalin muhiim ah aada bulshada ugu fadhisaan isla markaana aysan muhiim ahayn inaad siyaasaddii ka qayb gashaan
way macnaha waan ka wada hadalnay wayna runahaantii maadaama aan moodin inay raggu ay ogoleen in dumarka siyaasadda kasoo qayb galaan laakiin ilaa xad waan ka wada hadalnay waana horaan u soconaynaa siyaasaddan inaan kasoo qayb galno waana rabaa aad baynu nugu faraxsan yihin inaan siyaasadda aan gabdhihi kasoo qayb galno oo aan guryaha kasoo saarno maamulada gobolka ka jira hadda hadday noqon lahayd degmadii iyo maamulkii gobolka kama dhex muuqdaan gabdhihii arrinta mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ma ka wada hadasheen
waan ka wada hadalnay waxay leeyihiin gabdhihii de gabdhihi guriga lagu talagalay waxyaala caynkaas ah gabdhihii guryihii bay jiraan marka run ahaantii waa loo baahan yahay leeyihin gabdhihi wax loo baahan yahay waa doorka gabdhihi way maqan yihiin kulley ma la diidaayo laakiin cid isku xilqaantay kulley annaga ka hor oo guryaha ka hor saartay ma ay jirinin
shughaye
n horta mas-uul kasta oo degmahaya ama mas-uul kasta oo gobol haya wuu aad buu u danaynayaa gabar inay hareertii soo istaagto gabar inay wax la qabato bulshada soomaalida waxay ka tiraahdaa boqol kiiba toddobaatan iyo shan dhallinyarada waaye ma ahan waa beenina taas boqol kiiba siddeetan gabdhaha waayaan leenahay maadaama gabdhihii ay badan yihiin wiilashiina tobanlaab ay ugu soo laamayaan ayaa mas-uul kasta iyo haliyey kasta garbihiis inay gabdho shaqeeyaan oo gabdho u dadaalaan oo gabdho yacni socdaan asaga dan weyn baa ugu jirta maxaa yeelay dhiirigelin waaye gabadha lama gadan karo siyaasaddeeda gabadha siyaasaddeeda lama qiyaami karo gabadhu sida waa bulshada qofka ugu horeeya sida hufan u shaqeeya weeyaan oon siyaasaddeeda aan ka ganacsan weeyaan oo siyaasaddeeda horumarisa wixii daacad ahna markaas soo bandhigta weeyaan annaka haddaan gabdho nahay musuq maasuq ma naqaano eex iyo nin jeclays ma naqaano waxa aan rabnaa oo keliyata mas-uul kasta oo halkan naga maqlaaya waxaan leenahay mudane mas-uul mudanaheeni baa tahay waxaan rabnaa in aad yacni aad aan soo dhawaysid oodna taageertid codkaaga haddaana maanta adiga aana ku taageerin beri adima soo bixi kartid marka waxaan rabnaa inaan ku taageerno adigana inaadna taageertid waxaan rabnaa hay-adaha xaquuqul insaanka oo kaleeto annaga xaquuqul insaan waa ka shaqeynaa xaquuqul insaanka oo kalena waxaan ka rabnaa in yacni ayna garab istaagaan maadaama dadkii oo aan u doodayno dadka dulman aan u doodayno dadka dulmana inaan u doodno annaga isu istaagnay marka waxaan rabnaa in casharo yacni aqoon iswadaarsi inaan ka helno hay-adaha sida maamulada oo kaleeto sida galmudug oo kaleeto inaan casharo aan ka helno oon yacni annakana gabdhihii aan sii gaarsiino gabdha ina loo tababaro tababarna inaan helno ayaan rabnaa hadduu ilah yirahdo intaasaan ka codsanayna bulshada reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeed shuri gabdhaha waxaa la sheegaa in ka qaybgalka siyaasadda ay u diido dhinacii dhaqaalaha adinka ka gabdha ahaan ama urur dhalinyaro ahaan maxaad gabdhahaas ku taageeraysaa gabdhahaas horta waxaan ku taageeranaa dhiirigelin qof kasta oo baaj ama master soo qaata hadduusan yacni uusan qof geesii uusan ahayn horumar ma gaari karo waxaan siinaynaa wacyigelin iyo siminaaro ah gabadhu inay yacni xaqeeda dhacsan karta inay geesiya tahay war geesinimadu geesinimadu waa hel weeyaan gabar kasta oo geesiyadana doorkeeda way helaysaa doorku lacagku ma xirna keliyata wuxuu ku xiran yahay aqoontaada iyo geesinimadaada iyo horumarkaaga iyo sooshalnimadaada inaad qof dabeecad fiican tahay qof dhaqan wanaagsan tahay qof bulshada ay tix meesha dhaqaal ubaahan dhaqaalaha waa insha allah biidn illah wixii dhaqaale ah insha allah waan garab taaganahay waana ka saaciidi doonaa insha allah
waxaa jira in urura hore loo dhisay ay doorkii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen markay noqoto in wacyigelinta bulshada gabdhaha iyo ka qaybgalka siyaasadda adinku hadda inaad doorkaasi si fiican u ciyaartaan mis leedahay waa kaalin bulshadu ay idin baahnayd xilligan dhismihiina ururka
waan isleeyahay waa kaalin loo baahnaa waayo markaan ka hor ma ay jirinin gabar siyaasadda kasoo qeyb gasho iyo gabar dhallinyaraa in la helo oo siyaasadda kasoo qeyb gasho waxaana moodaa runahaanta sidii loo fiiriyo gabdhuhu inay uga fiican yihiin ragga siyaasadda gabdhuhu inay xag daacad hadday noqoto inay gabdhuhu aalaaba siyaasadda dumar ay uga fiican yihiin ragga lama gadan karo caada qaadata ma noqon karto maqaadiraad ma laha marka waxaa moodaa anaga wax dhan aan la dhismi lacna xo aan la leeleecayna inay tahay doorka gabdhaho maqnaa laakiin haddii gabdhihi la wada helo in wax kasta ay hagaagayaan si lagu talagalan ee siyaasaddan ay u hagaagi doonto galmudugna ay wax badan ka bedelmi doonto
shuri gabdhaha aad geyseen waxbarashada ee ku dhawaadka labaatamiyada ah yaa idinka gacansiiyey waxbarashadaas walaahi waxbarashadaas waxaa naga gacansiiyey qolyo hay-ada naga gacansiisay qolo kaleto iskool oo maxaliyana waa naga gacansiiyey mahadeen ka gaartaan lena waan u mahad celinayna dadkaas haddii meeshaas naga maqlaayaan ilaahay ajirka siiyaan leenahay maxaa yeelay adoo dhexal reebi karaa waxaa la dhaha noqon dhinta aan la tabin dadkaas waa dad taariikhda xusi doonto gabdhahaasna way xusi doonaan anakuna waan xusi doonaa maxaa yeelay jahli ayay gabdhihii ka saareen marka dadkaas aad baan ugu mahad celinaynaa
xeryaha barakacayaasha inta badan waxaa lasoo wariyaa inay ka jirto dhibaatooyin dhinaca nolosha la xiriirta hadday noqon lahayd tacadiye gabdhaha loo geysto kufsi jirdil iyo waxyaabo caynkaa arrintaa inaad wacyigelin bulshadii ka samaysaan mise jirtaa horta arrimo caynkaasa xeryaha barakacayaasha aad iyo aad waxyaalo fara badan baan kala kulanaa markaan tagno xeryaha barakaclayaasha ma haystaan dayd wareegsan ama meel adag oo qofka celi karto tuugii iyo waxyaalihii qofka soomaariyahana wuxuu iska xaadirinaya xagga barakaclayaasha maadaama ay degan yihiin meelo jilicsan oo maryo la xirxiray waxyaalo caynkaasa ee gabdhi jiifaan marka dhib badan bay la kulmaan waxay kuleeyihin waa nala jiri diray intaa qof ka soo dhacay qof baa la dabaguri tegay dhibaatooyin aad u fara badan waxbaa nala ka dhacay dhibkoo dhan waa u nugul yihiin mana laha waardiyo saaran oo waardiyeya dadkaasi waa dad mabaadeedaana runtii waxaa moodaa ee, meelo badan bay naga xanuunjisay markii aan- aan tagnay meeshaas waxyaala ee, waan rajaynaynaa inaan u dhisi doono guryo sarax nolosha ay ku jiraan nolol ka bax- ka- ka heer sareysa aan gaarsiin doono dadkaas ay dhibaas kusoo laabadoodoon kusoo doon waan u tagnay waan la soo qaybsan meesha fadhiyan baan kula fadhiisanay Ee, waxaan soo gaarnay ee, ee, ee, gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o a da ee adoo fiirinaya ee, baahida gabdhaha gobolka iyo deegaanada galmudug ee, fariinta aad is leedahay gabdhuhu waxgal bay u noqon lahayd maxay tahay een fariinta aan gabdhaha u reebayno waxaa weeyaan haddaana ururka dhalinyarada galmudug state waxaan leenahay horta gabdhow waxbarta waxbarashada ku dadaala waxbarasha muhiim ah waxbarashada waxa jahliga looga baxa weeyaan waxaad samaysiyeen een hidiyo dhaqankii gabdhow soo celiya gabaray een gabadha kaleeto walaasha oo dariskaaga wacyigelin baah- ballaaran sii sida yacni markuu kufsi ama jirdil ama rayb waxyaaba saas markay dhacaan dhakhtarka sida ula xiriiri lahayd waxaan kaloo leenahay gabdhow hidiyo dhaqanka hala soo celiyo hidiyo dhaqanka soomaaliya oo nolol ku yaqiin hala soo celiyo hidiyo dhaqanku waa astaanta qarannimada ee soomaaliya oo ka turjumaysa weeyaan calanka soomaaliya dib ha loogu noqdo hidiyo dhaqanka dib ha loogu noqdo siyaas doorka siyaasadeedna waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed la- gabdhaha ga- galmudug state in waxaan leeyahay doorka siyaasadda hala soo dhex galo siyaasadda cidi kaama xigto cidna kaama mudna xaq baad u leedahay siyaasadda inaad soo geshid xaq baad u leedahay inaad tartantid markaad tartantid aan ku aragno waan ku taageeraynaa garbahaana kula qabanayna hadduu ilaahay yidhaahdo odayga iyo ninka oon gudoomiyaha ama ninka aan madaxweynaha ama nin kasta oo yacni xil haya kaama lahan een, doorashada ama een, soo sharcitaanka waxaan ka- waxaan ka codsanaynaa gabdhaha reer galmudug gabdhaha soomaaliya inay is soo sharxaan maxaa yeelay khiyaanadu ayaga way ka fog tahay gabdha khiyaanadu way ka fog tahay inay gabdhuhu doorka siyaasadda iyo madasha siyaasadda inay soo istaagaan markaas insha allah biidn illah waxay helayaan xaqooda iyo doorkooda hadduu ilah yidhahdo
farintii dardaaranka waxa waaye runaantii inay gabdhuhu siyaasadda ay soo dhex galaan inay gabdhihii ay macnaha ay markasta ay digtoono ay qabaan ay meelaha dhibka ooga dhici kara ayna marnin maadaama ay tacdiyaasha gabdhuhu ay nagu soo laalaabteen in badanna gabdho tacadi ku dhacay ayaanta aan la kulmayno Ee, waxaan leeyahay gabdhuhu ha bartaan siyaasadda ha kusoo qayb ha kusoo darmadaan wax kasta ee hore ha u socdaan gabdhahaana ee annaga u nool ayagaa nool ee, bulshada cidna kama leh ninkan u tartamaya iyadu waa seeb waa wada dhalad cid ku- ee, ka- ee, ka bixin ka gacan bidixaysa maanta ma ay jirto hadday ma- hadday shalay jirta maanta ma ay jiri doonto gabdhuhu hore ha u socdaan siyaasadda ha kusoo darmadaan aan ka dhex aragno waa- waan garab taagannahay gabar baan u taagannahay gabar baan ee, xaqi u doodno anagu diyaar u nahay gabdhaha waan u noolnahay dee hore ha u socdaan baan leenahay aad baan u mahadsantahay ee, cabdiwaaxid aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen shukri cabdulaahi xaashi gudoomiyaha ururka gabdhaha dhalinyarada galmudug iyo sawda cawil abdiriye gudoomiye ku-xigeenka gabdhaha dhalinyarada galmudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laantaafka soomaaliga barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka anigoo cabdiwaaxid macalin saaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada ee v o a oo uu ku soo diyaariyey magaalada gaalkacyo haatan haddii aan idin xasuusiyo mid ka mid a qodobada iyo wararka ugu waaweynaa dhinaca soomaaliya wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in booliisku ay soo bandhigeen tiradii ugu dambeysay amaba la xaqiijiyey ee ku dhimatay weerarkii shalayto ururka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka bild ee ku yaala xeebta liido waxaana la sheegay in la xaqiijiyey dhimashada sagaal qof oo lix ka midihii ay ahaayeen dad rayda iyo saddex ka mida ciidamada ammaanka booliisku waxay intaasi ku dareen in toban qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi afar iyo siddeetan qofna laga soo badbaadiyey dadka la soo badbaadiyey ayaa isugu jiray dumar caruur iyo dad waayeela oo dhammaantood ku caweynayey goobtaasi qaraxu amaba weerarku uu ka dhacay xalayto ciidamada ammaanku waxa ay sheegeen in ay sidoo kale soo afjareen weerarkaasi ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab hoteelka biil ee ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ee dalka turkiguna waxay sheegeen in ay qabteen lacaga faalsa ah oo loogu talagalay sida ay tuhunsan yihiin in lagu khalkhalgeliyo ammaanka waddankaasi sidoo kale waxay lacagtaasi u qabteen dad ajaaniibah oo la filayo inay ahaayeen amaba qayb ka ahaayeen dadkii hawshaasi fulinayay heestaasi aad muusigeeda maqlaysaan ayaynu cabbaar ku wada nasanaynaa dhegaystayaal nala dhegaysta
riixi
heestaasi rooblow ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo